asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu galab wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oon galabta uga hadlayno xanuunada ku dhaca maskaxda iyo sida loola tacaalo nabadhiska iyo ka qeyb qaadashada dhallinyarada tahriibka oo soo badanayay muddooyinkii u dambeeyey iyo sida loola tacaali karo iyo sidoo kale haweenka doorka ay ka qaadan karaan nabadda iyo yareynta shaqaaqooyinka barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed ibraahim iimaan oo ustaad bows ku magac dheer khabiir iyo la taliyo caafimaad oo dhimirka ah maslax cumar guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland sagal faarax maxamed oo iyadana ka socota ururada haweenka degmada kismaayo ustaad cabdiqaadir albani oo ka mid ah culummada magaalada kismaayo barnaamijka ayay marti igu yihiin barnaamijkan waxaa dabcan iska kaashanayaa hay-adda jubba foundation iyo sidoo kale radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad ayaa idinla socodsiinaya daawud cusmaan cali ayaa barnaamijka noo farsameynaya waayahay martida ayaan soo dhaweynayaa marka hore oo aan idinkaga mahad celinayaa ka qeybgalka barnaamijkan iyo sidoo kale inaad barnaamijkan qeyb nagala tihiin soo dhawaada mar kale haddii aan marka hore ku bilaabo maxamed ibraahim iimaan waa maxay caafimaadka maskaxda sideese qofku uu garan karaa in uu la tacaalayo dhibaato caafimaad oo maskaxeed
bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsantiin dhammaantiin waanu ku mahad celinayaa waxaanu u mahad celinayaa radio kismaayo run ahaantii waxaa ii tahay farxad maanta inaan barnaamijkan kasoo qayb galo waxaan ognahay soomaaliya waxyaabaha ugu badan oo dadku wax soo gaara waxaa ka mid ah dadka dhimarka qaba iyo dad waxaa jiro mental problem qaba u baahan maskax ahaan ka qaba marka taa waxaa sababi kara colaadii dalka waxyaabaha laga dhaxlay ay kamid tahay dad badan oo caafimaad ahaan maskaxeed aanu u fadhin marka waxaa loo baahan yahay dadkaasi soomaaliyeed oo aan ognahay ay yihiin dad dhibana ah oo dhibaatooyin badan lasoo soo gaari kara dhan maskaxeed ka soo gaari kara marka waxaan u baahannahay dadkaas in aan kala talino waxyaabaha imaan kara sida walwalka oo kale fikirada qaldan oo kale bulshada dhexdeeda ka dhalan karta oo qofka maadaama uu xanuunsan yahay ficilo badan ka imaan kara oo qofka dhibaato u keeni kara bulshada dhexdeeda go-doon ay qaarkood la deensiinayo qofka ah taasoo dareemaya dadka inuusan lamid ahayn dadka kale mushkilada oo ah oo qofka oo soo food saarta waxaa ka mid oo kale inay u arkaan dadka qaarkood inuu yahay qof dhibaato u geysan karaa bulshada dhexdeeda ay iska faquuqaan caafimaad ahaan marka waxa ugu badan waxau ka yimaadaa wax bulshada dhexdeeda ay qofkaas kula dhaqmaan marka la tacaamulku hadduu wanaagsanaado qofkaas waxaa laga yaabaa xaaladuu ku jiro markaa inay soo hagaagto marka xaaladan waxay keenaysaa qofka in maskaxdiisa ay ay mental ahaan dareemihiisa inay waxsiyaa
waa gartay haddii aan sii ogaano waxyaabaha ugu badan ee sababa cudurada maskaxda u badan bulshada reer kismaayo hadda taagan maxaa ka mid a waxyaabaha ugu badan ee sababteeda leh runahaantii waxaa isleeyahay maadaama aan ognahay waxa ugu badan waxaa ka mid ah drugska ka mid ah waxyaabaha mentalka qeybbalwadda la isticmaalayo waxay keentaa waxyaaba khatar ku ah dhalinyarada maskaxdooda waxyaabaha kale keenaysa waxaa ka mid oo kale muxuu ahaaye colaadaha oo kale dagaalada qofka oo kale oo marxalad uu qofkaas uu dareemo oo colaad meel ka jirta uu wax ka soo gaaraan waxaan kaloo ognahay oo kale qofka in mataqaanaaye communitygu ku dhex jiro inuu mataqaanaa falcelin aan wanaagsaneyn uu kala kulmo taasoo dhibaato u keeni karta ama xadgudub caadi qofka lagu xadgudbo ama heebsooc hadday noqoto oo kale ama mataqaanaa qofka jaraaxad loo geysto oo wax la gaarsiiyo taa way ka imaan kartaa bulshada dhexdeeda waxaa kaloo kale jiri kara qofka naftigiisa communityga naftigiisa waxay kaga imaan karaan waxyaabo kale oo ka daran oo ah in qofka mataqaanaa bulshada laga laga fogeeyo taa waxay keenaysaa xoogaa naftigeeda qofka inuu isku dareemo inuusan bulshada ka mid noqon karin laga fogeeyay sida- laga fogeeyey waxaa ka mid ah qofka in loo arkaba inuu ka- leeyahay Mhm.
eh, muxuu ahaaye astaamo aan bulshada ku Waa in wanaagsan laga takooro laga laga faquuqo taquuqo, gooni loo loo faquuqo, qofkii loo- waayahay loo- loo faquuqo Mhm.
taa way keentaa marka marka taas waa waxyaabaha ugu badan oo loo baahaya in xal laga gaaro macnaha Mhm.
dadkaasna si dadka kale waa gartay aysan ugu dayan caruurta oo kale meelaha joogta waxay dhagaxyeeyaan waayahay waxaan ognahay dadka maskaxdooda ay xanuunsan yihiin Mhm.
marka maskaxda marka laga hadlaayo caafimaad ahaanteeda waxaa ka shaqayn kara qofka bulshada u jooga in la wacyigeliyo bulshada dhexdeeda in laga wacyigeliyo Waa tahay.
dhibaatooyinka soo lalaabanayo oo dadkaas wax ku gaarayaan waana maasantiin waa hagaag waayahay aa mahadsan tahay een, maxamed eh, ibraahim imaan ayuu eh, kaasi aan kugu soo noqon doonaa maxamed eh, martida kale ayaan u gudbi doonaa maslax cumar ayaan soo dhoweyn doonaa oo ah guddoomiyaha een, dabcan een, xiriirka ururada ee jubbaland een, muddooyinka u dambeeyey maslax waxaa soo badanayay eh, tahriibta iyo inay dhallinyarada isaga cararaan dalka Eh, sidee ayuu tahriibka ama eh, barakaca uu u saameeyey nolosha dhallinyarada
Eh, waa maasan tahay marka koowaad horta eh, waxaa muhiima inaan ogaano eh, tahriibka dhalinyarada maxaa ku khasbaa mise maxaa keeno waayahay Eh, markaasaan saameynta ogaan karnaa waxyaalo fara badan ayaa jiro k- oo ka mid tahay dhaqaale la-aan ee waddanka eh, soo wajahto waan ognahay boqolkiiba eh, eighty ama sagaashan waddanka wuxuu wajahaya inta badan dhaqaale la-aan saa darteed eh, dhalinyaradu markay dhaqaale la-aanta ay ku dhacdo ama shaqo la-aan ay imaato qofki waxaa laga yaaba inuu waddanka iskaga cajiso marka oo iskaga baxo waxaa kaloo mararka qaar dhici karaa eedana peace eh, ama security waddanka amni Mm.
darada nabadgelyada nabadgelyada macnaha Mm.
inuu qofka ay sababto inuu isdhaho tahriib waayahay waxaa kaloo arrin kaloo jirta iyadana waxa la dhaho eh, eryo been ah iyo Right.
maaweelin been ah oo dadka lagu qufo oo lo haddaad ka tegto africa oo ama qaaradan madow aad tagtay yurub mise wadamahaas aad tagtid lacag fara badan ayaa samayn doontaa xitaa dad qaar oo waxaan aragnay shaqo fiican hada intay ka tegeen meelaha le isdhiibeen waxaa ugu soo xitaa shaqaalihii aan ogeyn oo dowladda federaalka ee u dirtay switzerland geneva saddex iyo toban oo ka mid inay isdhiibtay Ee, sidoo kale waxaa keenta iyadana waxbarasho la-aanta Ee, haddii ay aada u badato educationka ee waxbarasho la-aanta waxay sababay eh, in ay in ay micnaha ay dadku ay tahriibaan saameynta keentay waxaa ka mid ah eh, in eh, qoysas fara badan eh, ama waalidiin fara badan aan lahayn awoodo in wiilashooda ama gabdhahooda inta lagu qabsado dhexta la dhaho lacaga intaasaa idin kala rabaa dad qaar kasoo gaaro jiraaxo ama eh, caafimaad darre oo arkayni maalin hore dad la soo dejiyay dhalinyaro iyagoo caafimaad qabo intay tegeen imaadeen iyagoo dhimir la dhimirka wax kaga dhacay sidoo kale eh, waxaa ka mid ah dad badan oo iyagana eh, la dilo ama la jirdilo oo waalidiintooda laga yaabo xataa inay u waashaan xaaladaas ay ku sugan yihiin iyo waxyaalo fara badan Wa- Waa wa- aad- waa waa tahay Een, markay noqoto marka een, tahriibka iyo dhibaatooyinka ay dhallinyarada la kulmaan ah.
Een, waan ogaano si guud eh, waxyaabo badan oo dhallinyarada hadda ay tabanayaana een, aad sheegtay inay qayb ka tahay Een, shaqo la-aanta iyo sidoo kale in ay shaqooyin badan oo dabcan dhanka hay-adaha dowliga ah laga yaabaa inaysan meelaha qaar gaarin Een, oo caqabado badan ku daharana jira laakiin markay noqoto dhanka shaqo abuurka iyo inay aragtiyo la imaadaan dhallinyarada maxaa ka hortaagan halkii ay taariibi lahaayeen
Eh, taas dhalinyarada way ku kala duwan yihiin Eh, waxaa jiro dhalinyaro aada u fara badan oo haddii sidaan horaan kuu sheegay oo waxyaalo qaar ama laga dhaadhiciyo in Mhm.
waddanka uu- haddaad africa aad ka tagtid aa waddanka a aadid horumaraa samayn doontaa marka qofkii eh, waxyaalo fara badan iyuu isku fura inuu hadduu meeshaas uu tago lacag fara badan soo- uu samayn karo heer waxaa arkaysaa qof eh, intaasoo kun oo doolar isagoo ku furan karo ganacsi ayaa wuxuu leeyahay ku tahriiba sababtoo ah Waayahay.
lacagtaas bil gudaheed ayaan soo shaqayn karaa waana waxyaalaha inta badan ee dhalinta la gooyo marka Mhm.
Eh, la gooyo inta badan waa hagaag waayahay aada umahadsan tahay maslax ee, guddoomiyaha een, xiriirka ururada jubbaland ayuu kaasi ah waxaan u gudbayaa dabcan ee, ustaad albani ama ustaad cabdiqaadir abukar albani Een, odayaasha een, iyo sidoo kale culammada ee, sidee uga qeyb qaataan nabadeynta bulshada
بسم الله أولا الله سبحانه وتعالى مهد إسكالي waxaan ku salinaya nabilahi maxamed sal lay wasalam ee, diinta islaamka waxay u imaatay ee, inay badbaadiso guud ahaanba ee, basharka waa diin ay ee, na- ku talinayso in guud ahaanba basharka ay ku wada noolaadaan nolol ee, dhibaatooyinkan ay xalisay marka ee, culimmadu doorkoodii waa u muuqdaa odayaashana sidoo kale maxaa yeelay ee, culimmadu waa indhaha bulshada ee, xaqiiqatan marka ee, diinta islaamka marka laga hadlayo ee, nabaddu in badan ee qur-aanka kariimka ah ayaa ee, aayaad badan iyo axaadiis badan ay ka hadleen laga soo koobi karo mowduucaasi ee, waxaanu kusoo koobi karnaa in ee, diinta islaamka shan arrimood ay ilaaliso ay ugu horeyso di- ee, na- diinta sidoo kalena waxaa ku xiga waa nafsadda marka halkaasi waxa aan ka qaadan karnaa in ee, nafsadda guud ahaanba basharka in la ilaaliyo ay ee, muhiim ay tahay marka halkaa waxaa soo galaya nabaddaa soo galaysa marka ee, guud ahaanba diinta islaamka waxaan dhihi karnaa waxay u imaatay in bulshadu ay badbaadiso nabadda ay ka taliso waaya aada umahadsan tahay eh, ustaad waan kugu soo noqonaya dabcan een, waxaan u gudbayaa sagal eh, faarax maxamed oo iyadana ururka haweenka degmada ka socota Een, sagal maxay tahay doorka muhiimka ah ee haweenku ay ku leeyihiin nabadeynta
Ee, waa mahadsan tahay wadaniyo barnaamijkan galabta waxaa moodaa barnaamij aada u xiiso badan inuu yahay oo dhageystayaashan wax badan ay ka faa'iidi doonaan insha allah Waaya.
Een, haddii aan u gudagalo su-aasha doorka haweenka ee nabadeynta iyo horumarka doorka haweenka horta waxaa laga qiyaas qaadan karaa wadanka ilaa iyo burburka uu ku jiray ilaa intaas oo sano oo dhibaato lagu jiray dadka dhexda u xirtay ama intaas la soo tacaaliyay dhibaatada iyagoo labada dhinacba ku kala jiraan laga yaabaa dad laba qabaa'il oo is haysta in dhexda uga jirto qoftii haweeneyd ahayd saasay tahayna nabadeen bulsho ay wadeen marka doorka haweenka waxaan dhihi karnaa ugu horeyn waxaa ka mid a dhexdhexaadinta colaadaha haddii maxaan ku idhaahdaaye mikan laga yaabo in reerkan ay ka guursatay sidoo kale reerka ay ka dhalatayna is hayaan dhexdhexaadin ba halkaas ka imaanaysa weli artigiis laga yaabo in saas nabad ku dhalato Waaya.
sidoo kale dhismaha nabadda haweenka haddii maxaan ku idhahdaa ay ka qayb galaan dib u heshiisiinta wacyigelin bulsho barnaamijyo horumarin iyo weliba xasiloonida deegaanka Mhm.
qayb weyn ay ka qaataan Waaya.
waxaa kaloo ka mid a iyadana een, daryeelka iyo kobcinta qoysaska tusaalehoo kale haddii maanta qoys hooyo fiican ay soo barbaarisay ubad nabdoon oo lagu tarbiyeyey dadka bulshada inay ka nabad gasho afkiisa iyo adinkiisaba Mhm.
halkaas waxaa kasoo bilaabanaysa bulsho nabadeed waayo qofkii markuu kasoo baxo qoys nabadeed oo hooyo si fiican usoo tarbiyeysay bulshadii markuu usoo baxo laga yaabo qofkaas beri madaxweyne ha noqdo Mhm.
saas daraadeed waxay qayb weyn ka qaadatay hooyadaasi nabadeynta bulshada waaya waa hagaag waayahay aada umahadsan tahay sagal waa hagaag weli dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan barnaamijkan gaarka ah oo aan galabta uga hadlayno ee xanuunka ku dhaca maskaxda een, ee, ama dhimirka iyo sidoo kale nabad dhiska iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada tahriibka soo badanaya iyo xal uhelidiisa iyo sidoo kale haweenka doorka ay ku leeyihiin ee nabadeynta barnaamijka waxaa iska kaashanayaa radio kismaayo iyo jubba foundation dhegeystayaasha iyagana barnaamijka qeyb ayay nagala noqon karaan iyagoo aragtidooda ku kabaya mowduucyada iyo sidoo kale qodobada aan kaga hadlayno ama mowduuca barnaamijka noo saaran miiska noo saaran ee galabta aan kaga hadlayno aragtidooda iyo fikirkooda ayay iyagana barnaamijka qeyb nagala noqon karaan iyagoo si toosa usoo beegsanaya labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar martida ayaan dib ugu noqonayaa iyo sidoo kale maxamed eh, Ib- ibrahim iimaan Een, maxamed een, inta badan waxaan aragnaa een, dad qaba xanuunka een, maskaxda ku dhaca een, ama dhimirka xanuunka la xiriiro Een, muxuu u baahan yahay qofka markii lagu arko xanuunada ku dhaca ee dhimirka
haa, bismi illaahi raxmaan raxiim ee, waa mahadsantahay walaal ee, marka labaadba waxaan ognahay qofka noocaas oo kale marxaladda uu ku jiro oo kale waa in ay bulshadu ay marka hore dareen ay qabaan oo qofka la dareensiiyo inaan la faquuqi karin waaya in la dareensiiyo qofka in goobaha caafimaadka oo kale in lagu hago hadduu xanuunsan yahay oo kale haddii bulshada dhexdeedu ay garab isa siiyaan oo qofka lagu hago goobaha caafimaad iyo goobihii muxuu ahaayo oo talebixin laga caawin lahaa qofkaas oo kale waxay sahlanaanaysa khatarta badan oo qofkaas oo dhibaato ku gaari karto waxaan ognahay kale oo aan ognahay shaksi walba oo dhibaatada eh, xaalad keeni karta Mm.
ama dibression ama Niyad jab.
muxuu- niyad jab ama stress oo ah ku keeni kara walwal walwal ku Waaya.
keeni kara aan ognahay dhibaatooyinka ugu badan oo ay dadka ay mar walba ay kala kulmaan ay ka mid tahay dadka cuduradaasi maskaxa ahayd ay soo food saarayso marka waxaa loo baahan yahay bulshadan soomaaliyeed meel walba jooga in ay ay suubiyaan muxuu ahaye magangelya u suubiyaan qofka xaaladaas oo kale in lagu ixtiraamo inaan la sii fogeynin oo aanan dhibaato loo sii geysan oo khatarteeda ka imaan karta asaga naftigiis inuu falcelin suubiyo uu dad kale wax gaarsiiyo waxaa ognahay dad een, oo- waxaa jira oo ay dhibaatadaas qaba laakiin falcelintooda ay yar tahay haddana la caafimaad goobaha caafimaad la geeni karo ama bulshadu ay u istaagi karto ay qofkaas caawini karaan faquuqa waa waxa ugu badan aan ognahay wax mushkilada hadda soomaalida dhex taagan loo baahay in laga gudbo qof walba oo muslin ah inuu tilaabada wanaagsan uu qaado qofka dhibaatada ku dhacdana inaanan lagu farxin waa gar taa marka waxay keenaysaa qof walba oo dhibaatadaasi maskaxeed gaari kara dhibaatada maskaxeed markaan ka hadlaya fikirka qofku haddaa maskax ahaan buu u qaldami karaa oo waayo fikir qaldan buu qofka intuu qaato u baahan in maskax ahaan psychological insurance waxay dhahaan oo Waaya.
in maskaxdiisa qofka in la badbaadiyo oo waxaa lagu badbaadin karaa fikirka qaldan ku jira in laga saaro taa marka waxay keenaysaa qofka isagoo xanuun qaba oo haddana xanuunkii uu fikir ahaan uu xanuun ku qaaday oo fikir ka tax ka ka awood badan waaya oo maskaxdiisa ay saaran tahay oo xamili karin.
xamili karin marka tahay.
wuxuu u baahan yahay keerin wax la yidhaahdo taxgilin ama Waayahay, eh, daryeel.
daryeel oo Lala kale socdo.
lala socdo qofka Waayahay.
intaa marka waxaa u baahan in dadkaas la badbaadiyo sidii lagu badbaadin karana waxaa loo baahan yahay in maskax Mhm.
ahaan loo badbaadiyo saasaan islaahay waan mahadsantihiin waa gartay een, weli waxaan ku jirnaa isla mawduucaas markay noqoto een, in qofkan maadaama dhimirka uu ka xanuunsan yahay uusan joogin een, mararka qaar dadka waxay u aanayaan marka ay qofki gooni u daryeelayaan oo meel gooni lagu xiray in khatartiisii ee, laga waabto uusan qofkii dhibaato geysan Een, marka iyada naftigeedas oo lisma dhihi karo een, gooni uhayadaas iyo in bulshada laga dhex saaradaas caqabada ay ku hayso kow waxaa ka ah in bulshadii ay iska ilaalinayso qofkaas inuu dhibaato kale u geysto Ah, waa mahadsan tahay eh, walaal marka labaadba iyo marka saddexaadba waxaa isleeyahay dadka noocaas oo kale marxaladahaas markay galaan waxay u baahan yihiin stage bay leeyihiin marxalado waxaa jirta qofka laga hortegi karo macnaha waay waay oo hortag in loo suubiyo inaysan qofkaasi marxaladda ay ku fogaan Mhm.
marka gacan qaad hadduu yimaado ama dhibaateen bulshada dhexdeeda Waay.
waxay u baahan tahay qofkaasi in daawooyin ku filan Mhm.
oo maskaxdiisa wax gaaraya in lagu badbaadin karo oo bulshada laga badbaadin karo waay taa waa mid Mhm.
marar waxaa dhacda qofka in la xiro ama bulshada laga takooro oo meel la geeyo taa waxay ka dhalataa qofka inuu dhibaato usii ay u keento caafimaad ahaan Mhm.
inay ka dhashaan oo qofki inuu caafimaadka la leeyahay inuu caafimaad ahaan ha looga celiyo Mhm.
dhibaatada communitiga uu bulshadii ahaan laga laga kaxeeyo meel lagu xiro Mhm.
waxaa ka dhalan karta asaga naftigiisa inuusan daryeel ku helin waay meesha marka taa waxaa loogu gudbi karaa qofka iyo xaalada ku jiraba in bulshadii marka hore ay u diyaarsan tahay qofka markuu la arko inuu fikir ahaan iyo, iyo physical ah mus- muuqaal ahaan iyo fikir ahaanba uu xanuunsan yahay in goobaha caafimaadka qofka in lagu hago waay waa mid midda kalena waxaa waaye in la suubiyo psychological counseling waxaa la dadka ku takhasusay een, goobaha caafimaadka yaqaana sida dadka loo daryeelo in la raadiyo lala xiriiro lala soo xiriiro dadkaasi inay dadkaa qaba waxaa jiro een, isteydyada iyo dowladaba waxay leedahay brograamo caafimaad oo dadka lagu caawiyo oo aan ognahay xarumo waxaa jira dadka caafimaadka in mataqaanaaye tagaan xarumahaasi daawo ku filan iyo muxuu ahaaye ee, la talin ku filan ay helaan Mhm.
dadka qaarkood waxaan ognahay dad badan oo oo xaafadaha ku haysta dad xanuunsan waa in goobihii caafimaadka la keenaa na lalagala cabsanin si loo kaargareeyo oo meesha lagu hayn karo taa waa mid waxaan kaloo ogahay oo aan isleeyahay magaalooyinka qaarkood dad waxaa jiro dadkooda ay muxuu ahay daryeeli waayeen Mhm.
bulshada kusoo fasaxay waay oo dhibaatana haddana ay ka taagan tahay ayaguna dhib kale ay usii gaarsiinayaan Mhm.
bulshada dhexdeeda marka waxaan u baahannahay aan isleeyahay in bulshadii muxuu ahaaye goobihii caafimaadka waa in la helaa service ama adeeg dadkaasoo kale loo adeegi kara waxaan ognahay een, cudurada caadiga ah dadka ku dhaca cudurada maskaxda aada u badan oo u dhib badan la tacaamulkooda oo kale waayo qofka hadduu jirka wax kasoo gaaro wada ay leedahay haddii mataqaanaaye maqaarka wax kasoo gaaro dhakhtarkiyaa la helayaa marka waa in la helaa dhakhtar specialist wax la yidhahdo ku takhasusay gaar ah gaara ah in la suubiyo dadka maskaxdooda ah, dhibaatada qaba waaya in si loo xalin lahaa hadday noqoto waxaan ognahay eh, goobo kale oo aan ognahay waxaa s- eh, waxyaabaha ay ku con- controlment way way way tacdiyada ay Waxay ku geystaan.
xakameeyaan, Wax waaya.
ku xakameynayaan Mm.
waxay soo beenayaan qofka daawooyin waxaa la siinayaa tiro badan oo qofka haddaa oo maskaxdiisa ay keenayso falcelin xoogan oo maskax ku keenaysa hadhow si qaldanna in mataqaanaa daawada wax waxyeelayso taa naftigeeda xakameyn badan oo qofka daawooyin badan la siiyo muhiim ah waxaa jira muhiim in bulshada waxaa ku haboon goobooyin la geeyo oo daryeelka dadkaas oo kale oo lagu caawin karo waaya marka taasaa isleeyahay inay tahay muhiimada Waa hagaag.
ugu gaara Waaya.
marka waa dhamaystiray waa hagaag waayahay aada umahadsan tahay Een, waxaan dib ugu laabanayaa een, sagal ee, faarax maxamed Ee, sagal sidee haweenka loogu dhiirigelin karaa si ay uga qeyb qaataan ee, go-aanada nabadda
ee waa mahadsantahay walaal mar kale haweenka waxaa lagu dhiirigelin karaa marka horete in la helo haween wacyigelsan dhan waxbarasho dhan diini iyo maadiba ka dhisan waayahay oo maxaanku idhahdaa garanhaya bulshada iyagoo doorka ay ku leeyihiin marka xigta in haweenkii laga soo qeybgeliyo miisaska wadahadalka sida ka qaybqaadashada siyaasadda een, goobaha maxaanku idhahdaa lagu falanqeynhayo waxyaabaha dalka masiirigiisa ah sidoo kale in la helo maxaanku idhahdaa haween laftirkooda wacyigeliyo haweenka kale oo inay dadka maxaanku idhahdaa waxna la qaybsan karaan bulshadoodana wax usoo kordhin karaan muhiimaa keliyana ayaga wax raadiyaan laakiin dalka wax usoo kordhin karaan marka taasaa lagu wacyigelin karaa waa hagaag waayahay aada umahadsan tahay Een, weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oon oga hadlayno een, mawduucyada kale ah xanuunka ku dhaca ee, dhimirka een, eh, dhismaha nabadda iyo ka qayb qaadashada dhallinyarada tahriibka sida loo yareyn karo iyo qaabka dhallinyarada lagula talin karo inay hal abuur la yimaadaan islamarkaana haddii dalka dib ay ugu soo noqdaanna sida ay nolol wanaagsan ee, u samaysan karaan haweenka iyo doorka nabadda ayaan ee, kaga hadlaynaa barnaamijka waxaa marti ugu aasaa hore idinkugu sheegay maxamed ibraahim iimaan oo ah qabiir iyo la taliye caafimaad oo dhanka dhimirka ah iyo sidoo kale maslax cumar oo isagana ah guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland sagal faarax maxamed oo iyadana ka socota ururka haweenka degmada ustaad cabdiqaadir albani oo ka mid ah culimmada ee magaalada dhegeystayaasha ayaa iyagana qeyb nagala ah barnaamijka iyagoo si toosa usoo beegsanaya labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan aragtiyooda iyo fikradahoodana ay uga dhiibtaan labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qeyb uga noqoto aragtidaada iyo fikirkaaga dhegeysto waa noo muhiim adoo toos usoo beegsanaya ee lambarka idaacadda isla markaana nala wadaagaya fikirkaaga iyo aragtidaada iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee loola tacaali karo qodobada aan kor kusoo xusnay aan idinla wadaagnay waxaan dib ugu noqonaya martida iyo sidoo kale ustaad albani maxay yihiin caqabadaha aad kala kulantaan marka aad nabadda ka shaqaynaysaan
Eh, waa su-aal muhiim ah Eh, runtii culimmadu mar walbo een, waxay een, door muhiima ka qaataan Mm.
sidii bulshada ay u wacyigelin lahaayeen Eh, marka caqabadu way jiraan laakiin eh, marka culimmada laga hadlayo caqabadaha ka hor imaanaya waxay eh, kaga hortagaan waa samir marka samiraa la amray oo eh, wax hadda la sheeg sheegaya haweeraate ma lahan Eh, dabcan culimmadu ee way sabraan oo way dulqaataan caqabadaha way iska badan yihiin caqabadahaasina waxba uma aragno ee muhiimadeena waxay tahay inaan ee, bulshadu aan badbaadino ee mushkilada badan ayaa jiro ee runtii een, mar walbana waxaan isweydiinaynaa sidee ummadda loogu badbaadin karaa dhinac Mhm.
walba ha noqoto nolosha waaya marka caqabadaha hal ilow maxay yihiin aad isleedahay waa ay hortaagan yihiin culummada iyo odayaasha dhaqanka in xal loo helo caqabadaha ugu badan waxaa weeyaan oo anigaan aragno oo waaqica aan fiirino maxaa yeelay mar mar walba waxaan een, ah, aanu baarnaa waaqica waaya oo culimmadu qaarkood waxay la socdaan waaqica ee caqabadaha soo laabta waxaa ka mid ah ee dhalin- dhalinta ee shaqo la-aanta haysa qaarkood waddanka ay naceen marka ee waddamada kale ay jecel yihiin ee runtii anagoo in badan aan wacyigelinno waxaa ka mid ah inaan usoo hadal qaadno sidii nabiga sal ly slam u jeclaa maka ee Mm.
in waddanka la jeclaado ay diinta ay ka mid tahay in la dulqaato mushkiladaha socda in laga gudbi doono wadankana ee dhalinyaradu ay xooga ummadda ay yihiin Waayahay.
mustaqbalka beri ay yihiin Hagaag.
oo marka ummad walbo burburtayna waxaa laga fiira dhalinyarada marka in badanaa wacyigelinaa caqabadaasa ugu weyn wacyigelina ay u baahan yihiin marka waan sii wadnaa ee, wacyigelintaas waayahay dhegeystahan aan siiyo dhegeysta ayaa ku jira qadka asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ أبيو دمان مدينة كش كسوغان warbaahinta radio kismaayo markuu ugu horeysa waxaa idin leeyahay galab wanaagsan waa maxamed sheekh cabdiraxmaan xaafar ee bunaadlig waayahay galab wanaagsan maxamed eh, soo dhawow een, dabcan waad la socotay barnaamijka bal aragti haddee jirto iyo sidoo kale su-aal aada weydiin lahayd eh, martida barnaamijka eh, qeybta nagala ah galab lamida agteydana ha lagaa dhoweeyo waxaan dhihilahaa barnaamijka run ahaantii hadda fiiradeyda kadib horta run ahaantii caqabadadooda inaya soo wajahdo dadka dhimarka ka xanuunsan waxaad arkaysaa qofkii wadada maraayo oo magaca kale oo dhibaato ku ah maskaxdiisa ama dadka kale fayaadiisanayaan loogu waqaayo habeenkii la iska tuuriyo inay marka waxaad moodaa dadkiisana ay arkayaan markay garaafo gaartana nin adeerkiisa meelaha intuu ka soo baxo isla markiiba durbada qabsanayo marka waxaad dareemi kartaa dayacaad dhanka bulshada inay jirto bulshada dhexdeedna in ka jiro ayagana dayacaad oo dhanka xaqdhowrida afkooda ee iyo adinkooda ilaahay xida yastaciinu bisabri wassalaati wa inaha lakabiiratu ila cala alqaashiciin marka waxaa loo baahan yahay sabirka iyo salaada siduu hadda sheeka xafidullah allah xafide uu ka dhawaajiyey marka waxaa loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland in ee xanaaneeyaan waayahay waxay haayaan waxay haayaan ku karaan baararka ee ka dhexeeya wadada oo aan dhagax tuurin oo qofka waxaa laga yaabaa beri in in- uu isbedelo marka dadkiisana waxaa kula taagaha dadka dhimirka looga jiro goobo waxaa jiraan xagga dhimirka iyo gaagooyin lagula tacaali karo in la heli karo hadda waxaa jiro dad baadiyo iskaga soo xanuunsaday ama dagaaladan dhexdooda iskaga xanuunsaday dadkiisa meesha ay joogeen laga soo burinayo xaafado kaleeta imaanayo loo loo malaynayo qof oo siyaabo kale ee haddana la ogaanayo qof dhimarka looga jiro in uu yahay caruurtii lagu dirayo marka barnaamijkan horta galabta waa barnaamij aad iyo aad bulshada ugu muhiim ee ajar iyo xasanaadna allah idan ka siiyo marka su-aasha aa weydiinayaa waxay tahay en, gudoomiyaha iyo dhammaan martida ku sugan en, gudyaha ama warbaahinta radio kismaayo codka dowladda jubbaland Mhm.
ayaa waxay tahay qofka dhimirka ka xanuunsan haddaad haddaad kalmad ahaan u gaftid dembi weyn ma kaa soo gaarayo oo adi maskaxiyan ama adiga caruurtaada ba dhibaato ku noqon karta ama adig dhibaato ku keeni karta su-aashaas ayaan qabaa galab wanaagsan cabdariir wanaagsan dhalinyarada tahriireysana waxaa dhihilaha wallahi wadankiina hooyo wax idin dhaama malaha wadankiina hooyo iska jooga maraa wadankan kenya tegay wallahi bilaahi wadanka hooyaa usoo ooyaa ku dhahay wadanka hooyo wax dhaama ma lahan xorriyadda ah haysatid qabowga ah haysatid feertaada iska falo xabadaada cabdaa iska cun iska ergal saas ayaaba ku haysataaba yurub yurub dad iskaashadeen oo isku tashteen oo waxooda inta meel dhigteen haddana wadamadoodai dhisteen leedahay adna waa dhisan kartaa hadda aad u dhisan weysid wiilkii aad u dhashay ama gabadhii aad u dhashay ayaa beri kaga tagtay balse haddaad ka tagtid hooyana dayacdid wadamada guryihii lagu gado qarashaad libiya ee kaaga baxaan waxba laguma jeedo taas waa dhalanteed qofka usocodsidlo guriga hooyada maaha saddexda kuma daryeelaan ee dhahday soomaali dumaal walaas iyo dal shisheeye iyo doqon sokeeye oo la macne dal shisheeye maanta haddaad tagtid adiga barbisa dhibisa luuqadaada garanaysana ay jirin waayahay qofku taqaana mana balse soomaaliya haddaad joogtid gur haddaad jaraaxad sidoo dhahdid weysadii maxaa rabaa cadada jiif inta lagu fiiraa weysadaada iyo jiiftaada iyo cabshadaada iyo martisoortaada inta lagu sii gaari lagu saara balse yurub weli taasi kama dhacin intaan ognahay marka Waayahay.
dhalinyar aqwaanin lahaa in ay joogaan wadankooda Waayahay. waayahay maxamed aad waa mahadsantahay ayaan marka ku dheeraaday waan soo aad- gaabinaya aad ayaan marka kaaga mahadcelinaya.
aftarinta ay iska daayaan marka Ay.
intaas barnaamijka kusoo kordhin lahaa Hagaag.
marka cilmadan allah barakeeyo dhammaan inta soo diyaarisay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad ayay umahadsan tahay maxamed sheekh ayuu ahaa dhegeystahaasi farjano gaar ahaan bula ablico ayuu naga soo wacay uu ku mahadsan yahay ka qaybgalka su-aalaha uuna weydiiyana waan hordhigi doonaa een, assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإدريس عبد النور وقصة واحد الدنيا sharaf galab wanaagsan oo kusoo dhaweynayaa een, dabcan haddii aragti ama su-aal aada qabto soo dhawow
wadhuhay waa wadhuhay jazaaka allah khayr jasaa ilahi baa mahadda iska laguma aragta alxamdulilah caafimaad aan ugu soo wacno la siiyey martada iyo adigu waa ku filanayaa dadka maanta meesha joogo dad aad aan u jeclaha ku jiro si saciid albani marka oo qalbigeega aad ugu weyn aqoon u leeyahay balse waa xariistii iyo idaacadan aad ugu soco jiray waayo idaacadan xig ma garanay waayah
adigii asigii wax kuma waa marka asxaabta ma haysta marka aan aan qalbigaan ku haya waa gartay waayahay soo dhawow gudagal een, su-aashaada iyo marka aragtida barnaamijka faradeyntiisa martada qaybaheeda kala duwan aad bay u faradeeyeen maanta de waxa weye insha allah qof walba ra'yigii aad ugu macaana waa soo bandhigay Mm.
sidan ay u baahaneyd dadkii kasoo shaqeeyey oo arrintan aan isku keenno way ku mahadsan yihiin dadkii halkaa imaado oo arrintan soo bandhigan aad baan ugu mahad celinayaa Mhm.
waxaan sheegi lahay ayagaa sheegay dan walba way u baahan tahay ummadda soomaaliyeed maanta in laga dadiibo dan maskaxiyan dan diiniyan dan barkaari dan maaragtay balbaadan marka isaakasaa khayr ujisaa ilaahay ha nugu kaalmeeyo inkastana allah ha nugu toosiyo ducadaasaan insha allah nugu soo gudiyo galabta nugu soo maaragtay Waay, waay.
idinkan allah idinkan allah idin dooro intii ka joogto insha allah waayahay waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa shariif cabdinuur ayuu kaasi ahaa waayahay dhegeystayaasha aad ay umahadsan yihiin een, waxaan u gudbayaa martida een, waxaan soo dhaweynayaa maslax cumar oo ah guddoomiyaha xiriirka ururada shaqaalaha jubbaland een, guddoomiye maxaad kula talin lahayd ee, dhalinyarada ku kaca ee rabshadaha Ehm, waa mahadsan tahay wadani eh, dhalinyarada waxaan kula talin lahaa maadaama dhalinyarada ay yihiin mustaqbalka eh, dalka sidoo kale boqolka todobaatan iyo shan ay yihiin dhalinyaro eh, waxaa horyaallo eh, eh, waxaan dhahnaa waxaa horyaallo arrimo aad iyo aad u fara badan waxaan rabaa inay ka fikiraan sidii ay ku horumarin lahayn dalkoodii iyo iyo dadkoodii marka waxaan kula talin lahaa kuwa hose inay sameeyaan waxa la dhahayo eh, eh, isku dugnaasho dha- dhinaca dhalinyarada sidoo kalena dhalinyarada ay ku dadaalaan waxbarashada waxbarashada inta badan ah furaha nolosha iyo sidoo kale siduu macalinka inoo sheegay in lagu dadaalo eh, diinta iyo sidoo kale eh, wa- waxyaalaha waxyaalaha wanaagsan haddii mar uu qofka ku dadaalo diinta iyo barashada qur-aanka iyo waxyaalaha fara badan qofka waxaa laga yaaba inuu waxyaala aad iyo aad u fara badan uu- uu ka badbaado Eh, sidoo kale waa in la badiyaa dhalinyarada ay ka qayb qaataan eh, wacyigelinta eh, goobaha wacyigelinta ama training awareness oo kale qofka markuu helo wacyigelin ku filan eh, ama barnaamijyo eh, eh, sameyni karo inuu wacyi u wacyigeliyo qofka waxaa degaya maskaxdiisii wuxuu jeclaanayaa eh, eh, dalkiisii iyo waxyaalo aad u fara badan Eh, sidoo kale qofka eh, inuu isagana ku dadaalo maxaa la dhahaye dhalinyarada inay unity isku duubnaadaan waxa ugu muhiimsan in laisku duubnaado dhalinyarada iska iskaga warqabto waxyaalaha fara badan inta badan sababi karta qofka inuu horumar uu gaaro iyo sidoo kale inay sameeyaan waxa la dhahaye eh, creation of job in keliya dowladda ay ka sugin ha keliya ay ka sugin dowladda shaqo Mm.
ilan dowladdu eh, boqolkiiba boqol shaqo ma bixiso ama Waayahay.
dhinacyaha kale qofka inuu Mhm.
isku dayo inuu wax abuuri karo wax walbaba ha ahaadee si uu noloshiisa ama naftiisa uu kaafiyo waa mahadsan tahay waa hagaag aada umahadsan tahay ee maslax een, waxaan u gudbayaa een, ustaad albani een, ustaad maxaad kula talin lahayd ee, dhalinyarada ee, ku foogan rabshadaha iyo sidoo kale tahriibka
Eh, waxaan dhihi lahaa maadaama eh, dhalinyaradu saan hore usoo sheegay oo ay yihiin eh, rajada ummadda eh, xoogga ay haysato ummadda mustaqbalka beryaha maadaama ay yihiin Eh, waxaan dhihi lahaa ummadda idinkaa idiin fiirsanaysaa Eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, diintiisa markaanu fiirno eh, xadiiska nabi sal ly slam markaan soo qaadano waxa uu leeyahay laa darra walaa diraara marka ee, taa waxaan ka qaadan karnaa in dhibka lama mamnuucay qofka muslimka ah ee waa inuu waxtar uu yahay oo marnabaha aan laga filinaynin inuu dhib geysto ee, guud ahaanba dhalinta waxaan dhihi lahaa marka hore nafsadiina ee, ku dadaala kadibna ummadda anfaca quu anfusakum wa ahliikum naara marka ilaah subxaanahu wa tacaala waa tii uu faray guud ahaanba ee, muslimiinta ee, marka hore nafsadooda inay u istaagaan kadibna ee, ehelkooda u istaagaan ummadda kale u istaagaan ee, marka guud ahaanba ummadda waxaa ee, la la tarayaa ee, runtii ama la faraya diinta islaamka ay faraysaa in ee, ay u istaagaan sidii xa- een, ah, loo xalin lahaa ee, mushkiladda ka hor imaaneysa marka ee, dhalinta waxaan dhihi lahaa idinka qeyb ha ka noqonina mushkiladda laakiin xalka qeyb ka noqda oo ee, diinta islaamka midaasayna faraysaa ee, midaasaan markaana ugu jawaabi lahaa waaya waa hagaag waa mahadsan tahay Een, waxaan u gudbayaa een, maxamed eh, ibraahim iimaan Een, dhegeyste waxaa jirta su-aal uu na soo weydiiyey gaar ahaan maxamed sheekh dhegeyste la dhaho oo bulablika su-aal naga soo weydiiyey Een, la- ilaa laba su-aalood camal Een, marka ay noqoto magaca iyo waxyaabaha kale ee qofka u dhibsanayo ee loogu yeero ma keeni kartaa in qofka maskixiyan ay dhibaato u geysato sidoo kale kelmadaha gafka ah ee qofka shaksiyadiisa matalan tusaalehaan loo geysto ee dhimirka iyada naftigeeda qofka dhibaato ma u geysan kartaa labada su-aalood ayuuna soo weydiiyey ee maxamed sheekh Ayaa-
بسم الله الرحمن الرحيم ومحسن tahay een een waxaan aad ugu mahadcelinayaa een dhageystaha maxamed sheekh la yiraahdo Mm.
een su-aasha ahayd een muxuu waaye qofka magaca in lagu dhawaaqo ama wax uu dhibsanaya in lagu dhaho Mhm.
een waxaan ognahay een waayo diintan waxay ogashahay een ee, qofka markaad magac ugu yeerayso inaad magac wanaagsan Mhm.
inaad ugu yeerto Waaya.
een diinteena ma ogola xadgudub iyo gaf inaad qofka ku xadgudubto Waaya.
ilaahay subxaana wa tacaalaana raalli kama ahan qof walba oo muslin ah oo waddo maraaya ama meel jooga waxa uu dhibaaya inaad mataqaanaaye aad ku tiraahdo diinteenna sidoo kale ma ogola waxyaabaha xunxun magacyada xun inaan iskugu yeerno Mm.
oo aan ognahay eh, waxa ka dhalanaya inay dembi tahay qof wuxuusan rabin in aad ku Mhm.
tiraahdo Waaya.
ama qofka aad leedahay een, ka aargooso ama u geyso een, muxuu ahaaye een, sida ugu macquulsan aad ku dhihi karto Mhm.
ee, waxaa weeye adoodan waxay ka mid tahay rabshooyinka qaarkood markii laga hadlaayo oo tacadiyada waa la kala qaadaa tacadiyad waxaa jira oo hadal ah Mhm.
iyo tacadiyad gacana ka timaada oo ficil ah Mm.
oo tacadiyada hadalka waa waxyaabaha ugu badan oo dadka in laga ilaaliya ka mid ah waxaa ka mid ah been abuurashada ka mid ah een waxaa ka mid oo kale tacadiyada oo kale een hadalka ka mid ah oo qofka hadal ku tiraahdo oo uusan dhibsanaya waxaa ka mid ah heebtiisa ama qabaa'ilkiisa iyo dadkiisa aad wax ka sheegto Waaya.
waxaa ka mid oo kale een een erey uu dhibsanayo maskaxiyan waa xanuunsan tahay Mhm.
qofka la yidhaahdo Mhm.
xanuunna uu qabin een mushkiladooyinka in la kala qaado tacadiyada een muxuu ahaaye gacan qaadka Waaya.
iyo tacadiyada hadalka waxaa aada u dhib badan tacadiyada hadalka in qofka aan- in la tixgeliyo Mm.
waayo waxaan ognahay diinteenna waxay ogashahay qof walba uu abuuridda ilaahay ku abuuray inaad ku tixgeliso Aha.
een, een, ficilkiisa ku tixgeliso qoraahdiisa iyo hadalkiisana ku tixgeliso arinka kale oo muhiim ah waxaa waaye een, aan ognahay een, ummadda oo dhan isku wada mid maahan Mm.
dhammaanteena waxaa la helayaa dad u baahan ayaga naftigooda in la baro bulshada siday ula dhaqmi lahaayeen Waa tahay.
marka bulsho la dhaqanta waxay u baahan tahay cilmi ballaaran oo social een, integration isdhexgalka bulsho Mm.
waayo inaad bulshada waxaa loo baahaya waalidka Waaya.
iyo waalidiinta isqaba ama caruurta dhala waa inay baraan caruurtooda in la baro iskuullada lagu baro dadka eh, xanuunada noocaasa qaba inaanan lagu tacadiyi karin Waaya.
in la baro oo wacyigelin loo suubiyo oo meel walba dhalinyarada loo sheego Mhm.
in aanan wax loo geysan ayaga naftigooda inaysan dadka kale wax u geysan waayo qofka markaad nabdoon si nabad ku dabadgeliso waayo wax filcelintiisa way yaraanaysaa marka waxaan ognahay een, een, su-aasha walaalkeena uu sheegay waa su-aal aada u wanaagsan weye Ee, waxaan kaloo ognahay een, kelmadaha gafka oo kale oo dhibaato xoogan u keenaya qofka mataqaanaaye kadibna ay keeni karto falcelin oo qofka inuu wax u gaarsiiyo qofka kale Waaya.
waxaa loo baahan yahay kelmadahaas oo kale inay aanan un bulshada laga wacyigeliyo in caruurta oo kale dadka waaweyn oo kale waxaan ognahay bulshadeenna ma aha bulsho dhisan marka bulsho in la dhiso waxay u baahan tahay waqti dheeray u baahan tahay bulshada waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo infiraar waxa la yidhaahdo oo ee ka- waa- way kala saraysaa bulshada dad hoosaa nagu jira oo waxgarada ah iyo dad waxgarada ahayn baa iskugu jirnaa marka dadka waxgaradka ayna ahayn sida caruurtoo kale in wax loo sheego dadka kale qaarkood oo guryaha jooga in wax cilmiga la baro oo dadka si ay isku tixgeliyaan oo qofka dhibaato waxaa ka mid oo kale keliya ma ahan bulshada waxaa jira xayawaanana la noolaa jira naftigooda oo mara mushkilooyin badan eh, ka dhalan kara marka waxyaabahaas oo dhan in bulshada in in iskuulada goobihii caafimaad goobihii waxbarasho goobihii dhan un wacyigelin sidaan oo kale in caruurta sidoo kale faamiliga inuu soo dhismo uu waxay imaanaysaa in bulshada kale si wanaagsan lagu wada dhaqmo marka waa mahadsantihin wagaag sagal ayaan u gudbayaa ee sagal maxaa caqabada oo haweenka ka hor istaaga ka hor istaaga ka hor istaaga aan idhaahde inay door hogaamineyd ee, yeeshaan een wallaahi caqabaduhu way iska badan yihiin haweenka inta badan ka hor istaago een waxa ugu kama dhisna dhinaca dhaqaalaha een qof waa ognahay marka uu rabo inuu door hogaamineed sameeyo waxa inta badan la isku rixriixaa ama dadka lagu kala jiitaa waxa la yidhaahdo dhaqaalo ama hanti marka gabadha lamber one waxaa reebhaya waxa loo yaqaano dhaqaalaha een qodobka labaad oo ah gabadha inay caqabad ku noqoto laga yaabo inay famil ka soo jeedo famil kalena ay u dhexday oo labada familba xoogaa ay isjiijid dhinaxooda ka imaado ama kalsooni darro markaas ay gabadhaasita kursi ay rabtay ama meel ay rabtay inay fadhiisato ay ku hanan weyso caqabada kale waxaa waaye iyadoo haweenka laftirkooda aysan isdhiirigelin ama aysan gabar kabar kaleto ay ku dhiirigelin inay kursi fadhiisato bale laga yaabo inay isla xifaaltamaan waxaa inta badan tusaalooyinka ugu filan mar waxaa jirta somalilan gabdho fara badan oo ilaa iyo shan iyo labaatan ah ay kuraas usoo istaageen hal ka midana aysan soo bixin waa gartay sidoo kale waxaa jirtay mar gabar ee soomaaliyeed ay iskusoo sharaxday madaxweyne oo keligeed codkeedii keliya ay heshay xubnaha haweenka ay ku jirayna halkaasi doorashadaasna aad bay u badnaayeen marka halkaa waxaa ka cad gabdho in iyaga laftirkooda xoogaa siriix ay ku jiro waxaan leeyahaa wacyigelin la-aan iyo ha waxaan dhihi lahaa abaalmarin lama tirin karo.
aad iyo aad ayagu waxaan dhihi lahaa isgarab qabtaan oo isgarab istaagaan Waaya.
marka caqabadahay ka mid yihiin kuwaas un.
waa hagaag waayahay aad waa mahadsan tahay maslax ayaan eh, u gudbayaa Een, maslax marka loo fiiriyo een, dhallinyarada marka loo fiiriyo dabcan een, gaar ahaan marka ay dib ugu soo laabtaan dalka oo tahriibkii iyo dhibaatooyinkii iyo qaxii ay ka soo laabtaan ma helaan caawimaad ama taageero
wallaahi waa mahadsantahay taas kulley eh, su-aashaas waxaa aada iyo aada ugu fiicnaan inay ka jawaabaan eh, eh, gudoomiyaasha qaxootiga iyo eh, laakiin dhalinyarada inta badan eh, isma dhihi ma dhihi karno boqolkiiba boqol way helaan eh, waayo qofka markuu soo laabto ama ama ha- dawlad ha kasoo furto ama asaga ha laabto ma jirto meel gooni ah ama goob talagale ninkan dhalinyarada kasoo laabtay ama forinka ah in la geeyo ma arkin aniga ahaantii boqolkiiba boqol marka way iska soo laabtaan qaarkood waa lasoo tarxiila qaarkood way iska joogaan Eh, m- ma dhihi ma dhihi karno hadda wa- way jirtaa ama wax waa loo qabtaa
waayahay waa hagaag aad umahadsan tahay weli waxaad dhegeysaneysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo idinkaga imaanaya radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana aan kaga hadlayno eh, xanuunada ku dhaca ee dhimirka eh, nabad dhiska iyo ka qayb qaadashada dhalinyarada tahriibka oo soo badanaya iyo sida xal loogu heli karo iyo sidoo kale haweenka doorka ay ka qaadan karaan ee nabadda Een, martida ayaana barnaamijka dabcan marti igu ah oo hore saan idinkugu sheegay ee qeybaha kala duwan ee bulshada ayaan ku marti qaadnay barnaamijka waxaa iska kaashanaya radio kismaayo iyo jubba foundation xarunta jubba foundation haddii ay noqoto tala iyo su-aalo iyo sidoo kale haddii aad hayso qof u baahan in lagala taliyo ama lala raadiyo een, xal u helid dhanka ee, dhimirka ah waxaad beegsan kartaa lambarka gaaban ee hay-adda labo hal afar sideed waa labo hal afar sideed oo ah lambarka gaaban ayaad si toosa ula xiriiri kartaa Een, waxaan dib ugu noqonayaa een, martida een, waxaan mar kale kusoo dhaweynayaa ee, gudoomiyaha ee, ururada ee, shaqaalaha jubbaland maxay tahay sababta ay dhalinyarada ama maxaa caqabada oo ka hortaagan dhalinyarada inay doortaan inay noqdaan hogaamiye
waa maastaa wadani su-aashaas waa su-aal in badan ee, dadka oo aad ay uga hadleen dhalinyarada maxaa keena dhalinyarada in ama caqabad noocee ka keentaa dhalinyarada inay gaaraan ee, ama ay fadhiistaan miiska lagu jaangooysasada wallaahi caqabadooyin fara badan ayaa jiro horta caqabada ugu koowaad waxaa waaye caqabada dha odayaal odayaasha ee waayo soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay four point five four point five afar dhibic shan four point five wuxuu ahaa wax muddo ee, in lagu gudbay ahayd ee, wadankii adiga marka systema laga dhigay systemkii marka wuxuu u galay odayaasha tusaale ahaan aniga maanta daar inaan xildhibaan noqdo ama inaan noqdo- inaan wasiir noqdo waa inaan maro odayga ama ninka reerka ogaaska i ah marka odayaasha ayaa keenan marka in aysan dhalinyaradu marka ma caqabad baa mise waa heshiis bulsho oo Caqabad waaye.
xal loo arko caqabad weyn waay waaya keliya kuma aha caqabad keliya kuma aha shaqada waxay odayaasha waxay caqabad kale ku yihiin xitaa xalinta khilaafaadka aan kaga hadlayno sababtoo ah maanta markii laba qof isqabsadaan ama xataa xa- nin iyo xaaskiisa day isqabsadaan eh, mise aniga haddaan isqabsano Mm.
intaa laga baxa waxaa loo tegaa adeerkii ama nin wax ii ah waxaa leeyahay iga qabo qofkaas so adeerkeyada wuxuu leeyahay anaa adeer waa iska jooji laga yaaba waxaan tabanaya aniga eh, in in li- xalinteeda aan helin marka boqolkiiba boqol waxaa dhibaato siyaasadda dhalinyarta inay gaaraan meesha sare waxaa caqabad ku ah odayaasha odayaasha ayaa keeno in dhalinyarada ay ka hor istaagaan una eh, una diido inay gaaraan miiska wadahadalka iyo meelaha ugu sarre iyo sidoo kale ayadana waxaa jirta four point five mararka qaar haddii oo odayaasha iga xolaan dhibaato u keeni karaa waxaa laga yaabaa mararka qaar booskan qofka dhalinyarada uu soo akhrista ama uu rabo in reerkooda uu qof u joogo marka lama ogolaanayo in laba qof oo isku meel joogto eh, laba qof oo isku qaraaba ama isku qabiila inay meeshaas gaaraan taas ay caqabad ku ah inta badan boqolkiiba sagaashan dhalinyarada ama boqolkiiba boqolan dhan waa hagaag waxaa nala joogaa eh, ustaad albani oo culummada iyo odayaasha dhankooda ka socda Eh, ustaad en, maxaad uga jawaabi lahayd caqabadahan uu soo jeediyey eh, guddoomiyaha oo in badan dhalinyaradii hortaagan in ay hogaankii eh, dalka eh, qeyb lixaad le ay ka qaataan ama ay qabtaan En, mase jirtaa caqabado iyo culeysyo badan oo xadidan oo ka hor istaagaya
Eh, waad mahadsan tahay Eh, marka hore haddii eh, aanu bayaaniyo ama eh, aan caddeeyo eh, hoggaanka mas-uuliyadda horta eh, diinteeni meel weyn ayay dhigtay Waaya.
Eh, marka la leeyahay eh, xadiiska aan ku laabto nabi- nabiga sal lay slam uu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi Eh, qaarkood mas-uuliyadda marka way fahmeen oo eh, waa dhalinyarada eh, aqoonta diinta leh Waaya.
waxay kaga cararayaan hadhow su-aasha ay ku badanayso maalinta qiyaamo eh, ayay kaga cararayaan oo eh, waa taa marka midda labaadna runtii caqabada kale aan is dhihi karo waxay tahay eh, aqoon yiri oo dhalinyarada qaarkood aqoon uma laha Eh, culummadu waxay yidhaahdaan afartanka sano ayaa inta badan ay u badan tahay dadka eh, xilka qaadaya mas-uuliyadda qaadayo Eh, midaasaa markaa is dhihi karaa daada ahaan eh, in khibrada u baahan tahay in ummadda la hogaamiyo ama dayda la-aan laakiin wax ka reebi kara haba yaraatee ma lahan oo waxaan s- aragnay eh, xilliyada saxaabada waxaan aragnay toddobiyo toban jir siddeed toban jir labaatan inay hogaaminayeen eh, eh, ummaddana hogaaminayeen dhinac walba nolosha ahaato Eh, markaan soo aruuriyo waxaan dhihi karaa khibrad khibradii oo yaraatay iyo aqoontii oo yar ayaa eh, mararka qaarkood keeni kartaa lis dhihi karaa marka intaasaan kusoo koobaya Mm. waa hagaag waayahay Eh, waxaan siinayaa maxamed eh, ibraahim imaan En, marka laga soo tago balwadda iyo sidoo kale eh, colaadihii dalka ka dhacay oo inta badan aada sheegtay inay sababaan eh, xanuunka dhimirka waxaa jiray dhibaatooyin badan oo taas barbar socotay oo hadda dal ka jirto marka loo fiiriyo abaarihii iyo sidoo kale dad waxaa jira xoolo dhaqato iyo beeraley ah oo beerahoodii iyo xoolihii ay dhaqanayeen ay ka saameysay ama isbeddelka cimilada uu ka saameeyey qaarna beerihii biyo badan ay ka qaadeen een, qaar xoolihii ay ka dhammaadeen maskixiyan dadkaas inta badan een, dadka dhimirka faallooda waxay sheegeen inay dhibaatooyin badan kala kulmaan iyagoo soo xasuusanaya dhibaatooyinkaas iyada naftigeeda een, abaarooyinka iyo waxyaabaha ay sababaan isbeddelka cimilada dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dhibaatooyin dhanka maskixiyana ma kala kulmaan ah bismillahi raxmaan raxiim ah, waa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye bulshada waa la kala qaadaa waayax bulsho walba waxaa jirta bulsho wax soo saar leh oo wax soo saara dalka uu ku dhisan yahay dadkaan ognahay waa dadka beeraha zaraacaadka ka shaqaysta oo beeraha waa waayax dadka ugu badan markuu dalaga soo ga-ayo iyo mar waxaa jira dalaga uusan soo ga-in mar waxaa jirta eh, xilliga uu mataqaanaa deerta ay badan tahay mar Mm.
waxaa jirta maxaa gu-a uu imaanayo mar waxaa jira fatahaado iska imaanayaan waayax marka xiliyadaas seasonska isbedelaya waxaa laga yaabaa qofka inuu mana- dhaqaale ahaan inuu ku khasaaro dhibaato xooganna ay ka dhalato qofka inuu iskula hadlo maskax ahaan wax ka soo gaaraan waxaan ognahay eh, dadka noocaas oo kale way badan yihiin waxaan ognahay dadka qaarkood naftigooda in ay isdilaanba oo markii ay khasaaro xoogan galaan oo naftooda ay ku waayaan waayax oo wax waxa ay geliyeen meesha inay mataqaanaa dhibaato ka soo gaarto maskaxeed waxaan ognahay dadkaas wax soo saaraya een waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo in lagala taliyo een een xilliyada wax soo saarka leh een si loo badbaadiyo maskaxdooda in lagala taliyo goobaha wax soo saarka leh tusaale ahaan oo xilli aan wax la beeran karin baa jiro oo xilliyada roobaha oo kale xilliyada qaarkood aan ognahay roobka oo kale waxaa laga yaabaa dalag badan ay dad intay beerteen dalagga inuu ka mataqaanaa uu biyaha ka qaado oo kale een xilliyo waxaa jiro muxuu ahaaye webiga uu fatahmayo oo kale dhibaato xoogan ay ka dhalato marka iyada naftigeeda waxaan ognahay eh, bulshada dhexdeeda waxaa loo baahan yahay dadka in la kala qaado dadka noocaas oo kale in lagu caawiyo goobaha ay isleenahay waxaa jirta wasaaradaha shaqeeya waxaa jirta brograami socda oo dadkaas laga caawinayo oo eh, dalag hadday noqoto hadday noqoto eh, muxuu aha mushkilooyin imaanaya in een, kuwa aan hoy aan dowladda aan ahayn oo heekalka sida hay-adaha ka shaqeeya een, inay qayb ka qaataan in dadkaasi mataqaanaya la caawiyo waa qayb muhiim waxaan ognahay een, een, waxa ugu badan oo laisku qabsado waxaa kamid ah dhulalka oo kale een, waxyaabaha ugu badan oo dhulalka ay keento mataqaanaya oo beeraha dhulka laisku qabsado mushkiladka shaqaaqooyinka boosaska.
shaqaaqooyinka boosaska oo lex kala xirto Waayax.
een een taa naftigeeda dhibaato ka ka dhalato oo naftigeeda qof wax ku soo gaaro oo maskax ahaan oo dhib uu ku gaaraan waxaan ognahay een een een beeraha oo kale aan ognahay waxay leeyihiin soodinay leeyihiin soodinka oo kale inuu qof soodintiisa kale qofka kale inuu u arko soodintiisa inuu qofka leeyahay waayax marka dhibaatooyin waxaa imaata oo oo mushkilad caam ah oo beeralooda ay leeyihin marka waa wax u baahan in dadka loo sheego dadka noocaas oo kale in lagala taliyo een dalaga ay mataqaanaaye ay ay beeranayaan iyo muxuu ah xilliyada ay ku habboon iyo mataqaanaaye dhibaatooyin markay yimaadaan maskaxeyn in lala caawiyo waxaan ognahay een meelo qaarkood inay helaan la talin xagga mataqaanaaye een een maskax ahaan ay helaan oo in lagala taliyo ee waxay beeranayaan iyo xilliga ay beeranayaan beeraha waxaan ognahay waa wax annaga soomaaliya aan ku noolnahay dadka soo saarana inay u garab in lagu siiyo in la caawiyo haddii ay noqoto dadka noocaas oo kale waxaa ka mid ah mushkilada ugu weyn oo hadda taagan Waayax.
oo dadka inay ogaadaan waxaa ka mid ah dad baa waxay beeranayaan intaasoo hektar markay soo beertaan wixii ay keenaan suuqa lagama iibsanayo taa mushkilada naftigeeda in aada loo loo- loo- loo sheego dadka loo sheego way waxaan ognahay dalkeena wax soo saarkiisa in kor loo qaado Een, go- dowladaha annaga daarkana ah wax soo saarkooda annagay noo soo dhoofiyaan annaga wax soo saarkeena waa inaan ayaga iyaguna u dhoofin karnaa oo annagana aan wax u geyn karnaa zaraacaadkeena dadka wax abuuranaya dhaqaale yaridaas Dhaqaale yarida.
iyo wax soo saar la-aantaasi Wax soo saar la'aanta naftigeeda naftigeeda dheer- dadka inay maskixiyaan maskaxiyana wax xanuuno u la keenaan kulmaana qayb waxaa kale.
karta Waayax.
xilliyadaas ugu badan aan- aan ognahay wax la soo saaro Waayax.
in qofka suuqa uu keeno wixiina laga gadan waayaan Mm.
in ay keento mooral ahaan inuu niyo jabo Waayax.
maskaxaana wax ka soo gaaraan marka waa mahadsantihiin intaas inta aan ku daray Waa- waa- waa tahay.
waa nagu mahadsantihiin waa tahay een, waxaa gudoomiye gudoomiyaha ee, xiriirka ururada shaqaalahan siinayaa een, maxaa xal u noqon kara in een, laga hortago tahriibta ay dhibaatada badan kala kulmaan ee, dhalinyarada
waxyaalaha xal u noqon karo horta kow waa awareness eh, wacyigelin wacyigelin isjabada joogta ah in dhalinyarada la wacyigeliyo sida culimmada iyo dadka khibrada la taliyaasha ay sheegeen Eh, waxaa muhiim ah in ay helaan awareness wacyigelin isdaba joogta ah waayahay qofka markuu waci wax wax maskaxdiisa bedel uu helo ayuu at least eh, ugu yaraan uu samayn karaa Mm, sidoo kalena waa in la helo eh, shaqa dhalinyarada in loo sameeyo shaqa abuur eh, dhinacyaha kala duwan ee dowladda inkastoo dhalinyarada haddii ay ku tiirsanaan dowladda clear ee ayaga samaystaan waxa la dhahay shaqo abuur muhiim ayay noqonaysaa in la helo in la helo ee shaqo ku filan dhalinyarada inta badan ay ay ay joogaan marka waxaan dhihi lahaa wacyigelinta boqolkiiba boqol hala badiyo shaqa bay iska imaanaysaa waa gartay hay ustaad xalka maxaa u aragtaa in dhalinyarada shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka iyo rabshadaha dalka aysan qayb ka noqon maxaa xal ah?
xalka haddii soo aruuriyo diinta ku jiraa ee, dadnimo oo idil diintay ku jirtaa Waayahay.
ee, nolol aan iimaan lahayn nolol ma aha marka ee, qof walba waxa uu yaqaano iimaan ha ku daro Mm.
haddii noloshaada iimaan laga helo ee, haddii wax aa waysid waad sabraysaa haddii waxaad heshidna allahaad ku mahadinaysaa qofka iimaanka leh ee, waxaa la sheegaa ee, cabdirasaaqow in nolosha uu wajahayo iimaanka wuu ka xoog badan yahay ee, buuraha marka waxaan dhihi karaa ee, na- mushkiladaha ee, mar walba soo noqda waxaa lagu xalin karaa iimaan intaasaan kusoo koobaya waayahay hagaag haye een, gabagabadii ayaan eh, taaganahay maxaad kula talin lahayd eh, dadka la nool een, xanuunada dhimirka dadka haayo ee daryeela tala ahaan maxaad soo jeedin lahayd haa waa mahadsantiin marka ugu dambeeya waxaan rabaa inaan u sheego bulshada soomaaliyeed ee dhegeysanaya een, maadaama aan ognahay dadka inay yihiin dad soomaaliyeed marxaladda marka ay ay galaan waa in loo fidiyaa muxuu ahaa la tacaamul wanaagsan waa inaanan dhibaatooyin badan loo geysanin dadkaasi inaanan lagu faquuqin xaaladda qofka uu ku jira markaasi haddaadan wax u qaban karin waa inaad adigu isxakamaysaa qofkaasi inaadan mataqaanaaye aadan wax u geysan taa marka waxay keenaysaa bulshada inay isku xiranto qof walba u baahan goobaha caafimaadka in aad mataqaanaaye aad aragto hadduu lunsan yahay oo meel uu ku lunsan yahay taagan yahay hadduu meel joogaba in aad xiriir la suubiso goobaha caafimaad iyo goobaha loogu talagalay dadka in la geeyo Aad ugu tagto oo u tagto oo la geeyo waana mahadsantiin Mm, haye isaga laye een, xalka maxaa u aragtaa inay haweenka qeyb lixaadle ay ka qaataan een, nabadda iyo sidoo kale sh- yareynta shaqaaqooyinka Een, yareynta shaqaaqooyinka iyo waxyaabaha la midka ah, haweenku waxay uga hortegi karaan inay mar walba wacyigelin sameeyaan Een, haweenku waa lafdhabarka mar walba sidaan horey usoo sheegay inay mar walba xoojiyaan ubadka guriga kasoo baxayana ay ku tarbiyeeyaan in maxaanku irahda dalkooda say u dhisan lahaayeen oo dhalinyaradu waa xub- waa dalka waxa looga faa'iideysan karo dal walbana wuxuu dalka ka- dalalka kale ugu faanaa dhalinyaradiisa waayo dhalinyaradu waa cududa dalka marka inay dhalinyarada hooyooyin baa kulley soo saaray inay ku baraarujiyaan markasta inay yihiin awoodda dalka iyo weliba waxqabadka waayahay waa hagaag aad ay u mahadsan tahay ee, dhammaantiin waa mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijkan gaarka ah ee aan galabta ee, aad u falanqaynay islamarkaana aan kaga hadlaynay mowduucyo muhiim ah oo bulshada wacyigelin guud u xambaarsan anigoo ah cabdirasaaq wadani ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkana si toosa idinkala socodsiinayay barnaamijkan waxaa iska kaashanayay radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda jubba foundation xarunteedana lambarka gaaban eed kala xiriiri karto waa labo hal afar sideed alkhazaal ayaa farsamaynayay intaan barnaamij noocan oo kale ah ku kulmayno nabadgelyo
miyaydan dhibkeeniyo dareemaynin dhimashada